halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo hireerka efemyada magaalooyinka qaar saacadda afrikada bari waa lixdii iyo badhkii aroornimo oo gow ah halka ay washingtonna ka tahay koob iyo tobankii iyo badhkii habeennimo
subax wanaagsan dhegaystayaal caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee somaali v o a com waana aroornimo sabtiya bisha sebteembarna waa toddobo waana aroornimo axaad ah idaacaddeena saaka iyo caalamka wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
hogaanka guud ee xarakada shabaab mujaahidiin wuxuu cilaaminayaa in sheekh axmed cumar abu cubayda allah xifdiye loo magacaabay amiirka xarakada shabaab mujaahidiin ee bedelaya sheekh abu sumayr raximahullah kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ururka al-shabaab cali dheere oo ku dhawaaqayay hogaamiyaha cusub ee ururkaasi uu yeelanayo kadib dilkii hogaamiyahoodii axmed cabdi godane waxaad kaloo maqli doontaan shan qof oo u badan carruur oo la sheegay in gobolka gada ay abaara ugu dhinteen waxaad kaloo maqli doontaan ismaruwaa ku salaysan ansixinta golaha wasiirada ee cusub ee dalka ciraaq oo waddankaasi hadheeyey ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
goobjoogayaal ku sugan magaalada dekedda ah ee maribuli ee dalka ukraine ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo isxigxiga oo ka dhacay meel ka baxsan magaaladaas oo ku beegan goob ay difaac kaga jiraan ciidamada dalka ukraine ee dagaalka kula jira kooxaha gooni ugoosatada ah ee ruushku taageero si deg deg ah looma oga si deg deg ah looma caddayn karo in duqayntan dhacday ay tahay mid sakama ah u dhacday iyo in ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee jebinaysa xabad joojintii lagu dhawaaqay maalintii jimcaha ee ay isla gaadheen kooxaha mucaaradka ah iyo xukuumadda kiyev xabad joojintan waxaa laysla qaatay kadib markii wadahadallo ka dhaceen belaruus oo ay ka soo qayb galeen ergo ka socotay ukraine kooxaha gooni goosatada ah ruushka iyo weliba golaha iskaashiga amniga ee yurub
kooxda al-shabaab ayaa waxa ay xaqiijiyeen geerida hogaamiyahooda ku dhintay duqeyn xagga cirka oo maraykanku uu la beegsaday iyada oo ay magacaabeen ninkii bedeli lahaa kooxda alqaacida ku xiran ee al-shabaab ayaa waxa ay ku dhawaaqday abuu cubayda axmed cumar inuu bedelayo axmed cabdi godane saraakiisha maraykanka ayaa jimcihii waxa ay horay u xaqiijiyeen geerida godane iyada oo ay sheegeen in lagu dilay howlgal milatari oo uu maraykanku sameeyey horaantii isbuucan ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ayaa isna u sheegay laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da in maraykanku ay iska kaashadeen qaadista howlgalkaasi saraakiisha soomaaliya ayaa waxaa dalka wakhtigan ay sheegeen in hooygan buuxa la geliyey amniga sida uu sheegay shalay oo sabti ahayd wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya ciidanka milatariga ee maraykanka ayaa weeraro cirka ah ku qaaday kooxaha islaamiyiinta ee isis weeraradaas oo maraykanku ku bartilmaameedsaday bartilmaamidsanayay dagaalyahanada kooxdaas iyo weliba qalabkooda milatariga meel u dhow magaalada erbil ee ku taalla waqooyiga dalka ciraaq taliska dhexe ee maraykanka ayaa ku tilmaamay weeraradan inay ahaayeen kuwo isku dhafan oo ay ka wada qayb galeen diyaaradaha dagaalka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn iyada oo weeraradani dhaceen maalmihii jimcaha iyo sabtida dhinaca kalena meel u dhow dalka siiriya kormeerayaal ayaa iyana sheegay in dowladda suuriya ay qaaday weeraro xagga cirka ah oo ay ku bartilmaamidsanay magaalada ay ku xoogan yihiin kooxda isis ee raqa
madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa go'aansaday dib u dhigis lagu sameeyo sharciyada soo galootiga ee dalkan tan iyo inta laga gaarayo bisha november oo ah marka la filayo in la qabto doorashooyinka koongareeska ee dalkan saraakiisha aqalka cad ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu rumaysan yahay in tallaabo uu qaado iyadoo ayse arrinkani si aad ah loo siyaasadeeyey lana gelayo wakhtiga doorashada dhexe inay dhaawici karto dadaaladiisa isbeddel weynna ay ku keeni karto subax wanaagsan dhegaystayaal caalamkao dhan waxaad nagala socotaa si dhabyar boggeenna v o a somaly dot com iyadoo hirarka efemyada gudaha dalkana aad sidoo kale nagala socotaan aynu ku bilownay ururka al-shabaab ayaa waxa ay ku dhawaaqeen hoggaan cusub oo ay doorteen kadib markii duqeyn cirka lagu dilay hogaamiyihii hore ee ururkaasi axmed cabdi gudane axmed cumar oo ku magac dheer abuu cubayda ayaa loo doortay hoggaanka cusub ee xarakadaasi ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan ku eegaya dowladaha maraykanka iyo soomaaliya ayaa toddobaadkan baahiyey in weerar ka dhacay gobolka shabeellada hoose lagu dilay hogaamiyihii ururka al-shabaab axmed cabdi godane maalmo ayay ku qaadatay ururka al-shabaab inuu ka hadlo geerida hogaamiyahooda iyaga oo aan wakhtigaas wax hadala laga helayn ugu dambaynsi xalay ayay dhinacooda ka hadleen dilka loo geystay hoggaankooda iyo laba sarkaal oo la socday sida ay sheegeen waxaana sidaasi lagu baahiyey farriin maqal ah oo lasoo dhigay mid ka mida baraha internetka ee kooxda al-shabaab afhayeenka kooxdaas sheekh cali dheere oo ka hadlayay geerida hoggaamiyahooda ayaa sidan sheegay waxaan dhammaan uga tacsiyeynaynaa istishaadka walaalkeen amiirkii xarakatu shabaab almujaahidiin sheikh mukhtaar abu subayr raximahullah kaas oo isaga iyo laba walaal oo kale ay ku shahiideen duqayn dardarro ah oo saliibiyiinta maraykanka ay ka fuliyeen dayga soomaaliya ka sakow farriinta codka ah waxaa kooxda al-shabaab ay soo saartay qoraal ka kooban ilaa lix bog oo ku qoran luuqadaha carabiga iyo ingiriisida kaas oo ay kaga hadleen arrimo ay ka mid tahay in ururkoodu doortay hoggaan cusub iyo inay sii wadayaan heshiiskii ay kula jireen ururka alqaacida waana kan afhayeenka ururkaasi al-shabaab oo mar kale arrintaas ka hadlaya hoggaanka guud ee xarakatu shabaab almujaahidiin wuxuu iclaaminayaa in sheekh axmed cumar abu cubayda allah xifdiye loo magacaabay amiirka xarakta shabaab almujaahidiin ee bedelaya sheekh abu subayr raximahullah sidoo kale hogaanka xarakta shabaab almujaahidiin wuxuu baycada u cusboonaysiinayaa ururka alqaacida iyo amiirkeedii sheekh doctor ayman abtawaahiri hogaamiyaha cusub ee ururka al-shabaab axmed cumar oo ku magac dheer abu cubayda waxaa la sheegay inuu ku jiro da'aadda afartameeyada wuxuuna hore uga tirsanaa guutadii raaskambooni isaga oo mar madax ka soo noqday gobollada bay iyo bakool ninkan ayaa ah shakhsi aan si weyn looga aqoon debedda ururka al-shabaab inkasta oo la sheegay inuu ka mid ahaa gacanyarayaashii ururkaas ee ay aad isugu dhowaayeen hogaamiyaha la dilay dadka wax falanqeeya ayaa iyagu leh hoggaankan cusub ee la doortay waxaa hor yaalla halxidhaarayaal badan oo la eegayo sida uu u furdaamiyo kuwaas oo ay ka mid yihiin kala qaybsanaanta hoggaanka ururkiisa ka dhex jirta culayska milatari ee kaga socda dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom iyo arrimo kale oo istaraatiijiyadda mustaqbalka ee ururka la xidhiidha sida uu leeyahay sheekh cabdiraxmaan janaqow wasiirkii hore ee cadaaladda soomaaliya oo guddoomiye ku-xigeen ka soo noqday ururkii maxkamadaha islaamiga ah waxay la tahay ururka kulleyba waxaa hor yaalla oo maanta ninkii meeshaas oo kale ee yimaada waxa ugu weynay hor yaalla waxa weeye inuu isku sameeyo inuu isku sameeyo dadkii shalay kale isdhoobay oo muxuu ahaa qaarna ay duurka ku jiraan siaad sheegtay qaarna dee isdhintay de waaba sawirkaasi laakiin ay dhici karto laftigiisa dad badan oo la urxun inay jiraan oo waxaas oo dhan inuu markaa isku doondoono oo isku hagaajiyo oo wixii de raggiisa isku duduudo waxay la tahay waa hawsha ugu weynu sugaysa kalena waxa weeye waxaan maanta hortaaganee ninkii odaga ahaa ee maanta lagu dilay welina dagaalka socda inuu maara u helo waxayna ila tahay taasi waa maaragtay halista ugu badani meesha ay ka jirto waa labadaa qodob taana waxay la tahay kolba haddee ninba aragtidii lehee ina wuxuu odhan doonaa wuxuu odhan doonaa muxuu ahaa sidii fidalkaas sare oo kaleeto muxuu ahaa iyada oo muxuaha fikradiisiiba ay dhacday inuu sii yiraahdo maxay hayso anti wanaaggu waa soconaya shuuciyadu waa soconaysaa inuu sii yidhaahdo mise inuu fikir cusub la yimaado oo wax ku badbaadin karo oo kii ka yara duwan oo arrimo kale oo badan oo la qaadi karaa jire inuu siyaasadda wax kusoo kordhiyo oo yidhaahdo muxuu ahaa qur-aan xagga kalena ku dayno bal horta dee wax ma lanoo ogol yahay oo meelaha ma eegnaayo waa runtii waxyaabaha in lana gudboon laguna la tarin karo oo maanta oo kale ay u baahan yihin tala la siiyo lena hore lagu oon lagu ooye maanta maxaa tala ah inay iswarsadaan oo isu haboon tahay waxaa ka mid ah qoraalkoodan haddaad akhriday in hogaanka cusub ee iminka ay doorteen shaqooyinka horyaala inay tahay inuu dib u soo cusbooneysiiyo heshiiskii ay lalaheen la lahaayeen ururka alqaacida oo aan ognahay isagana xaaladiisa taasi ma waxbay ka bedeli kartaa baa is leedahay mubaayacada cusub maxaad keenaya is leedahay waa jidkii hore uun saas heegtay oo yani mubaayacadaasi iminka waxay soo fulinaysa ma lahan waayo hadday mubaayaca hore jirtayna way jirtay haddii wax lagu la-aana muxuu ahaa wax hore loogu waayey haddii haatan lasoo cusboonaysiiyana umalayn maayo in maanta alqaacida ay waxba kusoo kordhin karto oo iyada teeda u yaaban oo maanta muxuu ahaa qoladii qolooyinkii ka goostay ay iminka gaalo weeye leeyihiin oo iyagiiba iyo khatar ku yihiin oo la islaynayaan marka taasi umalayn maayo inay maaragtay muxuu ahaa wax weyn kusoo kordhinaysa waa un waa un marin habaabiskii mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa dadkan duul kalaa ku dhex jire malaha caqligoodiiba xitaa maaragtay hadday isticmaali lahaayeen dariiqa saxda way heli lahaayeen ama xitaa mid dhaaf way heli kari lahaayeene arrimaha qolada ay hayaan qundheeda armay wax ku leedahay oo baan isiriyo xagga luminta uun dee loo sii wado xagga waxaan waxba kasoo kordhaynin oo la garanayo shalay jidkii lagu dhumay oo maanta muxuu ahaa dariiqyo badan oo kale la heli karo oo aan xaggaaba loo weecanayna si uun lasii ambahayo wallaahi de shaki baa ku gelaya mararka qaarkood magarat ururka al-shabaab ayaa iyagu xilligan sheegay inay u aargudi doonaan dilka loo geystay hogaamiyahooda xukuumadda soomaaliya ayaa iyaduna heegan gelisay ciidamadeeda si ay uga hortagto weeraro aargudasho oo uga iman kara kooxdan sida ay sheegtay wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya
ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay
iminkana haddaynu u gallo dhinaca iyo gobolka gedow xilli abaaraha ka jira dalka soomaaliya ay u muuqdaan inay ka sii darayaan gobollada qaarkood islamarkaana biyola'aan baaxad leh ay jirto ayaa lagu soo warramayaa in gobolka gedo deegaano hoos yimaada ay ku dhinteen ilaa shan qof oo saddex ka mid ah ay yihiin carruur guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo cabdi barre cabdi oo sheegay inay booqdeen dhowr tuulo oo ku yaala gobolkaas ayaa sahre cabdi axmed oo barbarkayga bidix fadhida uga warramay geerida dadkan
abaarta afka kama aha waa wax jira oo dhaba wey muddo saddex sanaha gobolka roob kama diin islamarkaasna muxuu ahaa ceelashii biyaha oo ay dadku ku noolaayeen war ma jirto oo warihii mar horay go-een dabadeedna ceelashii biyaha hadda la cabayay waa kuwo go-ay oo biyihii yareeyey aada u yareeyey iyo kuwo biyo dhanaan noqday bay isugu jiraan marka sidaa darteed waa arrin aada u ballaaran oo muxuu ahaa hadda ay xaaladooda aada u adag tahay dadka dhintay waa jiraan meelaha lagu dhintay waa yaaqla iyo yaaqlo meel layidhaaha oo tuulo ah oo u dhexaysa muxuu ahaa ceelwaaqo iyo meesha la yidhaahdo magaranaysaa badaxaawo oo meesha kale barka weliba labada degmosaqaashi ma u jirtaa yaqla la yidhahdaa meesha kale waa warg wargududa meel la yidhahdo iyadana u jirto muxuu ahaa ceel cadda soddon kilomitr ka xigta muxuuha koonfurta waa warihii ay koteen bay markooda cabi jireen ceelal kama dhaween dadkaa waxay u dadka u dhimanayaan waa on way on marka dhimanayaan xoola ma jiraan waayahay tirada dadka dhintay intee in leeg camal waayo golooyinka meesha tagay oo warbixinta iyo xaaladda soo gudbiyey waa waa shan qof saddex waa golguduuday labana waxa weye meesha la yidhahdo magaranaysaa yaaqla weye waa dad oo adiga qalina waayeel baa ku jiro inta kale waa caruur waktiga wax ee loo raadsiin ay soo gaari waayeen marka ma nafaqa darro iyo xanuunay u dhinteen mise gaajada heese aawadeed ee dhinaca abaarta ka timid ayay carruurtaasi iyo qofkaasi weyn u le-deen walaal waa nafaqa darra oo haddii ka timid xagga muxuu ahaa waxyarada meeshaas ka jirtay iyo oon labadaba way ugursan kari waayeen inta meel biyo loo raadiyey oo ilaa adigu sidimay u jirta meelahaas lagu maqnaanayo dadkaas oona u dhinteen sida warbixinta rasmiga ee tuulooyinkaas hadda aan sheegay laga soo gaaray oo lasoo xaqiijiyey ceelcadda labadaba marka loogu gurmaday markii dhibaatooyinkaas dhaceena biyo si kumeel gaara loogu qaaday hadee wax hadee wax ay kari karaan maaha tuulooyinka iyo degmooyinka haddii xataa isku tashadaan hadda abaabul baa ka jiro degmo walba waxay samaysatay guddi abaaraad oo howlahaas ka hortago wax haddee ay ku falan yihiin maaha laakiin intii muxuu ahayaan iska fadhin lahabaano hawshaas hadda lagu dhaqaaqay marka meesha hadda lagu dhimanayo meel la gaaro maaha xagga ceelwaaqa sagaashan bay usoo jirtaa xagga madaxawada sagaashan bay u jirtaa waa meesha kale oo wargaduudana waa sidoo kale waa tahay maxaa lagu xaqiijin karaa marka in shan qof ay ku dhinteen labada degme inta u dhexaysa beled xaawiye ceelwaq sidaad sheegtay dad badan ayaa laga yaabaa inay u arkaan arrintani inay tahay mid lagu raadinayo mucaawimo ama gargaar la gaarsiiya deegaanka laakiin qayladhaanta dhimasho waktigan aysan weli gaarin maxaa dadkaasi dhihi lahayd maxaase lagu xaqiijin karaa walaal arrintaas arrin cad weye waxaan wax ku raadinayno maaha dalka nigeeriisana wax kuma raadinayno mana ku doonayno ilaahay baana keenay waxaas oo ay dadku ku siyasiin ka aqoonsan yihiin hadii dadkii joogay meesha tuulooyinkii baa la heli karaa iyo aalcabdi intaba arrintaas marka waxa weeye mid oo siis ma aha ma qofka bini-aadamka wax looga raadinayo Waat.
maaha ilaada wax baxsho walaal way jiraan arrimahaas waa la xaqiijiyey annaga sidaa u dabagalnay anigada eel waa dhinacaan soo maray looq iyo meesha la yidhaha boolgaras yurkud iyo doolow iyo haddaan balaxa u joogaan ka hadlaya waan raba inaan usoo gudbo dhanka ceelwaaq iyo banaaad wax ka jiraan sidaas oo kale baraarujinta dadka nagaas ganacsatada iyo baa muxuu ahaa ayaanu isku dayaynay dowladda federaalka ayaan dhow dhowr usuul baa ka jiro afar usuul baa nooga timid wax dhaxo hadda naga soo gaaray ma jiraan arrintaas oo mana ka ahayn saddex iyo toban baabuur oo hadda kasoo gudubtay buurnugo oo caawa ku sugan oo mucaawanadii lasoo qaado buurnugo iyo iyo garbaharey soona garbaharey soona buurnugo aan loo soo qaaday meelo kale ay wax gaareen ma jirto marka waaya xitaa lama gaarsiin karo ko hadda arrintaan aad bay ufog tahay meesha ay wax ku dhimantana marka shan qof halka ay ku dhinteen ee, laga yaabo dhibaato xoogan ayaa ka jirto ee, sida muuqato maxaa gurmada ama gargaar deg dega oo cunno iyo biyaba hadday noqoto maamulkii ama dadka deegaanka isku xilqaamayaan si dadka qeybaha dhiman loo bal badbaadiyo hadda ceel caddo ayaa ay labada u kala bartahay oo tiiba soddon kilomitr u jirtaa oo midna kaga beegantahay xagga galbeedka xaggiis kaga beegan midna waxay ka beegantahay xagga koonfurta taa dadkaasaa marka xoogaa booyad meesha tiilay oo dad lahaayeen baa shidaal iyo wax ku shubnay oo dhowrkan beri hadda ku noqnoqonaysa marka kadib aan argin dhibaatooyinka labada meelood ee saas ka dhacday waana isku ekaan dhamaan gobolka si todoba gobo- toddoba degme ee gobolka oo dhan waa istaas wey meel ma joogaan diili iyo loodi ka tageen caradan halkaas iyo jubbooyinka ka jiraan waxaa meesha jooga waa ari arigiina haddee wuxuu ku xiran yahay ilmaha dhamaanagu lamid yahay mar huu geeri bilaabada dhulkaan ee, daawada iyo dhulka kala xagga borgaras iyo banaalig markaan tagnay yaa fayja guddigii waxaan geynay abaaraha oo afka madaxda ka ah waaya waxaa rabaa dadka bani-aadamnimada ay qusayso sida hay-adaha caalamka caalamka iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogto oo qurbahu qurbaha joogto ama dalka gudihiisaba joogto waxaan u baaqaynaa soomaalidu way iscaawin jirtay isla markaasna waxay isku tayi jirta waxyaalaha haysateen wax iska siisee waxaan ka codsanaynaa ummadaas in garabda gacan laga soo gaaro dowladaha dariska igad iyo amazonna waxaan leeyahay wax la fiirsada ma yaalaan in la dhaqaaqo oo lagu dhaqaaqo xagga bini-aadamnimada waxyaalahan inta meeshaas hadda aan sheegaynay meelo kaloo laba waxyaalaha ka jira in la arko si guud si gaar ahaan in wax loo taro oo dadkaas la caawiyo ay xoolahana aan ka dhamaadeen islamarkaasna aan biyo haysanin kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka gedo cabdi barre cabdi oo khadka telefoonka ugu warramayey sahra cabdi axmed subaxnimo wanaagsan idil ahaantiin idil ahaantiinba halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee v o a iminkana dalka ciraaq baarlamaanka dalka ciraaq ayaa dib u dhigay sabtidii shalay ahayd codka ansixinta ee loo qaadi lahaa dowlad cusub oo uu soo dhisay ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi dib u dhacan ayaa yimi kadib markii ismarinwaa ku salaysan wasiirada muhiimka ah cidda qabanaysa ay soo baxday gaar ahaan wasiirka difaaca isniinti isniinta soo socota ayaa muddada kama dambaysta ah ee dastuurku dhigayo ay ku eg tahay edward yanaani ayaa warkan ka soo diray magaalada qaahira sahre cabdi axmed ayaa noo soo koobaysa وأرجو من السيد الوزير أن يرد على ذلك ليست نقطة آه، نظام ليست, ليست نقطة هم نظام xubnaha golaha baarlamaanka ee dalka ciraaq ayaa ka dooday miisaaniyadda waddankaasi maalinkii shalay kadib markii kulan aanan horay loo qorsheenin oo lagu ansixinayo dowladda cusub dib ay u dhigeen maalinta isniinta ee fooda nagu soo haysa ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee cusub ee haydar alaabidi ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in dowladdiisa cusub uu ku dhawaaqi doono haddii dhinacyada siyaasadda ee qaylinaya aysan awood u yeelanin inay isku raacaan dowladda inay muddada kama dambayska ah ansixiyaan madaxweyne fu'aad maxsuum ayaa waxa uu noqonayaa intaasi kadib qof ka sameynaya dowladda kadib markaa uu la sameeyo la tashiyo xagga siyaasadda ah dhinacyada tv-ga gudaha ee dalkaasi ciraaq ayaa waxa uu wariyey in ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee xilka kasii degaya nuuri almaaliki uu ku dhawaaqay wuxuu ugu yeeray jawi aanan deganayn oo ay kooxaha diimaha iyo dhinacyada siyaasaduba isku hortaagayaan sameynta dhisida dowladan cusub axmed jabuuri oo ah afhayeenka aqalka baarlamaanka ee sunniga ah saalim jabuuri ayaa isna waxa uu caddeeyey in sunniyiinta iyo shiicaduba ay isku hayaan jagooyinka sarsare ee dowladdan هذا اليوم حصل تغير في الموقف حيث ضب- waxa uu sheegay in kooxaha iska soo horjeeda aysan isku raaci karin cidda qabanaysa wasiirada arrimaha gudaha iyo difaaca wuxuuna sheegay inuu qaybsamaha qaramada midoobay ee ciraaq nicolay medledef uu la kulmay afhayeenkaha aqalka baarlamaanka jabuuri si uu uga caawiyo sidii ay qaramada midoobe kaalin uga qaadan lahayd xal u helidda mushkiladan cabdilqadar al sumuuriya oo ah xubin ka tirsan sunniyiinta ku jira baarlamaanka ayaa waxa uu ku adkaysanayaa in siyaasiyiinta aysan sunniyiinta ah doonayn inay aqbalaan heshiis kastoo dowladeed oo aanan ka turjumayn rabitaankooda ama mijaxaabinaya koox gaara سوف يكون لنا موقف واضح مع أي حكومة لا تلبي المطالب التي تقدمنا بها rasaaq jujemi oo isna ah xubin ka mid a shiicada dalkaasi ee baarlamaanka ku jira ayaa waxa uu ku jawaabay in xisbigiisa bader blog ay rumaysan yihiin in la siinayo wasiirka difaaca iyaga
وهناك أخبار وتسريبات عن عدم وجود أي مرأة في تشكيلة الحكومة
qaar ka mid ah haweenka ku jira baarlamaanka ayaa iyaguna dhankooda waxa ay ka cawdeen shir jaraa'id oo ay qabteen in haweenkii musharaxiinta ahaa aysan ka dhex muuqan liiska golaha wasiirada cusub tanina ay ka hor imaanayso xuquuqda dumarka uu siiyey dastuurka waddankaasi ee ciraaq tv-ga gudaha ee waddankaasi ayaa waxa uu wariyey ergega gaarka ee maraykanka ee arrimaha ciraaq iyo ambasadarka maraykanka ee ciraaq robert becroft inay la kulmeen afhayeenka baarlamaanka jabuuri si ay ugu dhiirigeliyaan in ciraaq ay isku raacdo dowlad cusub oo la dhiso ka hor maalinta isniinta kama dambeysta goobjoogayaal ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in milatariga ciraaq heegan buuxa la geliyey khadka cagaaran ee dhex mara baqdaad halkaasoo ah xarumaha baarlamaanka iyo xafiisyada dowladda ee dalkaasi ciraaq taasi waxay ahayd warbixintii edward yananian uu ka soo diray magaalada qaahira sahare cabdi axmed ayaa inoo soo koobaysay
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o edo idinkaga imaanaysa magaalada washington markana waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
maxamuud mascadow dee waayadan dalka sbain waxaa ka socday dee koobkii kubadda koleyga oo dee da- dalalka duniduna ay isugu yimaadeen En xagee wax marayaan ilaa hadda ismaaciil haddaad u mahadsan tahay ee wareega lix iyo tobnaad ayaa kooxuhu haatan usoo gudbeen oo ilaa iyo lix iyo toban ee waddan ayaa ee, ciyaaraya qaar ay ka mid ah kulamadaasi ayaa shalayto la ciyaaray ismaaciilow ee, kulamadaasi kuwii la ciyaarana waxaa ka mid ahaa dominican republic jasiiradda la yidhaahdo iyo slovenia ayaa wada ciyaaray oo toddobaatan iyo hal iyo lixdan iyo hal ayaa lagaga badiyey ee, waddanka ee, dominican republic ee, waxaana sidaa hadda usoo gudbay ee, wareega sideeda ee waddanka slovenia maraykanka iyo mexico wada ciyaarayna ee maraykanka ayaa badiyey sidaana ciyaarta quarter finalka sagaalka bisha waxaa iskaga hor imaanaya slovenia iyo maraykanka dhinaca kale waxaa socdaa koobkii isreebreebkii koobka qaaradda afrika ayaa bilaabmay isaga xagee wax marayaan Eh, ismaaciilow eh, gruupka eh, ah oo kale waxaa iskaga hor yimid wadamada sudan iyo south africa oo maalintii sabtada ciyaaray Eh, saddex iyo eber eh, sudan ayaa lagaga badiyey nigeria iyo congo oo shalay ciyaarana eh, waxaa laba iyo saddex loogu awood sheegtay wadanka nigeria oo weliba ismaaciilow nigeria gurigeeda ayay ku ciyaaraysa congona de waa congo brazzaville ee congoda demoqratic republic maaha marka waad dareemi kartaa wadan aada u yar oo congo brazzaville ah inay nigeria gurigeeda saddex iyo laba ee uga adkaatay inay tahay waxaan sahlanayn etoobiya oo gruupka b algeria ay ku wada jireen laba iyo hal ayaa lagaga badiyey waddanka etoobiya maali iyo malawi oo ciyaari lahaana ciyaarta maanta oo axada ayaa dib loogu dhigay ee gruupka c oo ay ku wada jiraan wadamada ee burkina faso lesotho gabon iyo angolana way is arkeen oo burkina faso laba iyo eber ayay lesotho kaga badisay gabonna hal iyo eber ayay angola ugu awood sheegatay ee democratic republic of congo iyo cameroon oo gruupka d ku wada kulmana laba iyo eber cameroon ayaa ku badisay ivory coast oo isla gruupka ku jirtana siralion ayay laba iyo hal kaga badisay waddanka la yidhaahdo guinea iyo togo oo wada ciyaareen oo groupkii ku wada jira sabtidii ayay kulankii sii horumarsadeen oo ciyaareen laba iyo hal ayaa lagaga badiyey togo gaana iyo uganda oo shalay wada ciyaarana hal iyo hal bareejo ah ayay ku kala tageen groupka f zambia iyo mozambique ayaa kulmay shalay oo eber iyo eber ayay ku kala baxeen nigerna cape diver jasiirada la yidhaahdo ayaa saddex iyo hal ee kaga badisay groupka g oo ay ku wada jiraan wadamada senegal egypt tunisia botswanana sabtidii senegal ayaa laba yar kaga badisay wadanka masar tunisiana laba iyo hal ayay shalay kaga badisay botswana haddaad si kooban u eegtid iyo hal iyo laba qaaradda yurub qudheeda iyagadana waxaa la filayaa inuu dee isreebreebkoodii uu bilaabmo iyada maxaad nagaga biirin kartaa waa taa ismaaciilow sidaasaad sheegtay maanta oo axad ah ayay bilaabanayaan isreebreebka qaaradda koobka qaramada yurub groupka ay waddanka denmark iyo armenia ayaa iska hor imaanaya sidoo kale groupkaasi bortugiiska iyo albania ayaa iyaguna fooda isdaraya groupka d georgia iyo republic of ireland waa jamhuuriyadda ireland ayaa iyaguna iskaga hor imaanaya sidoo kale jarmalka iyo scotland ayaa iyaguna isardin doona gibraltar iyo poland ayaa iyaguna isardinaya weliba jasiiradan mardow ayaa loo ogolaaday sanadkii tegay saddex iyo tobankii in mataqaana ay kusoo biirto koobka qaramada yurub waa jasiirad yar oo kaabiga ku haysa waddanka spain oo uu maamulo dalka ingiriisku aad baad umahadsan tahay maxamuud mascade ee barnaamijka ciyaaraha nala socodsiinaysay jacayl sidoo kale adaa mudan
ciyaarihii maxamuud mascade iyo ismaaciil farjarna intaasi aynu kaga gudubna haatanna waxaad ku soo dhowaataan codkii baxsanaa cabdulqaadir macalin jubba codkaas macaanee cabdiqaadir jubba wuxuu gebageba u yahay idaacaddeenii subaxnimo oo idiin soo wada jeedinayeen anoo ah ismaaciil farjar iyo weliba sahre cabdi axmed tan iyo intayna idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.